wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington caawana barnaamijka cawayska waxaan idinku hayaa dareenka hal abuurka iyo dowladda cusub iyo sidoo kale
heestaas waa hees anigay qusaysaa qofka bini aadamkii iska dareena badan yaho yada qaar baa dee jacayl iskaga dhacaa aad iyo aad dabeetana heestaas waa hees wakti anigu xaaladaa ay ka hadlaysaan ku jiraan isku dabiibay unbay ahayd waa abwaan xasan daahir ismaaciil weersame oo heestaasi iyo kuwo kale oo badan oo aad malaha maalin weliba dhegaysataan sameeyey haddaan mid ka mid a carrabka ku dhiftana iska leh heesta muranka badan dhalisay ee ha i raadsan ee aad toddobaadkii hore ku dhegaysateen barnaamijkan waxa uu weersame meel cad saari doonaa qisada heesta ha i raadsan iyo haddii ay wax xidhiidha la leedahay heesta ay ku luuqayso fanaanadda xaawakiin ee hayga roorin waa caawa iyo cawayska washington cawil siciid cali waraabe abwaan luqmaan waxa uu ka mid yahay hal abuurayaasha soomaalida ee ku nool gobolka minnesota qaar ka mid a hal abuurkiisana aad horey ugu dhagaysateen barnaamijkan cawayska washington luqmaan mar kale ayuu marti igu yahay barnaamijka cawayska washington ee caawa luqmaan inta badan dad fara badan ayaa laga yaaba inay kugu dhagaysteen barnaamijkan cawayska washington adiga oo ka hadlaya dhalinyarada gaar ahaan kuwa qurbaha jooga whatsapp man aada lagugu xusuustaa iyo kuwo kale bal weli bulshadii baad ku dhex jirtaa intaasna indhahaagu meelo kala duwan ay fiirinayaan bal markaa bal toddobaadyadii lasoo dhaafay ama bilihii u dambeeyey barnaamijkan aan ku kala maqnayn maxay indhahaagu qabteen caashay waa runtaa dee qofku markii uu maaragtay hal abuur yahay ama wax isku geygeyn karo waxa weeye mar walba inuu la socdo weeye maxaa la yaha bulshada dhexdeeda aad iyo aad waxaan u saarayay diiradda oo aan aad iyo aad ka dhursugayey dowladdii soomaaliya oo ka baxaysay kumeel gaadhkii una gudbaysay dowlad rasmi ah oo soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu riyaaqaynay ulana socday marka aad iyo aadna waxaan maaragtay ula sii socday doorashadii madaxweynaha xasan sheekh maxamuud markii la doortay muqdisho lagu doortay iyaduna waxay eedahay arrin kale oo aad iyo aad aan isha ku hayo oo cajiib leh oo maaragtay aan u riyaaqnay markii baarlamaankii soomaaliyeed cod aqlabiyada ku doorteen ayaan aada ugu sii riyaaqay weliba xasan sheekh maxamuud oo markay aan la filayn inuu soo baxo oo weji cusub ku soo baxay marka luqmaanow mar haddaad tahay nin sugaanta sameeya oo hal abuuro ah maadaama aad tahay wax ma ka samaysa ama maskaxdaada wax ma kusoo rideen aad iyo aad caashay aad iyo aad waxaa la oran karaa sida roobka ayay waktigaa u yimaadeen waayo waxaa la yidhaahdaa maansada ama qofku markuu wax curinayo waa dareenkeen ama dufankeen marka waxa xoog badan waxa uu dareenku kaa keeno ayaa xoog badan marka dareen baa iga keenay laba gabayoo yaryar oo midna tusaale ah iyo tala oo xasan sheekh maxamuud madaxweyne ah madaxweynaha ah midna baarlamaankii soomaaliyeed oo muujiyey dimuquraadiyad iyo maxaa la yidhaahdaa waxaan u riyaaqnay muujiyey iyo dadka soomaaliya aan kula hadlayo inay dawladda taageeraan caashooy oo gaagaaban baa maxaa la yidhaahdaa aan hayaa waa tahay bal aniga iyo dhegaystayaashaba wax naga maqashiy luqmaano baarlamaanka soomaalida waa inaan bogaadshaye baarlamaanka soomaalida waa inaan bogaadshaye boqoriyo ugaasya idin xulay amase beeldaaje biyo kama dhibcaan baa tihiin beela laga keenay beesadaa kuwii la ordayay oo idinku biicayay mar haddaad bakshiish iyo nacdeen booli iyo tuugo boqolkiiba boqol waxaad tihiin baarlamaan dhabaahe booladii hadhin urursatiyo biigii laga raysay booladii hadhin urursatiyo biigii laga raysay baashihii la qarinayay iyo raanidii baraarte baarlamaan la kala geeyo iyo buuqii laga raysay boqolkiiba boqol waxaad tihiin baarlamaan jiraaye xasan bile markuu soo baxay oo foodkii lagu boobay boqol iyo dheeraad markii uu kor ugu soo booday u bara tankii raayay baa buufiskii hadhaaye aqoon-yahan bogsiin kara dhibtiyo balada qiiqaysa aqoon-yahan bogsin kara dhibtiyo balada qiiqaysa nin buyuura madaxweyne aan baydhin lagu sheegiye buugaha wadaad dhayi kariyo baari lagu sheegiye la bisleeya xaajada raabigay haydin baarigo waa baarlamaanka nacmaa ka war imanina madaxweynaha la bisleeya xaajada raabigay haydin baarigo webiyada butacaya iyo beerihiyo khayrka bado babayg iyo tufaaxiyo cambaha wadabatikhaya bado buuxda buraho rakiman amase baasiinka badda iyo beriba ciidda wuubaylahtirayaaye labanbansha xaajada raabigay haydin baarigo culimada bayaankeeda iyo baaqa qoran raaca beledkeenna taageera iyo boqorka loo doortay qof walowba baashaaduiyay nagu banaanaanin ballankeennu waa qarannimada baylah ka ilaasha baarlamaankii soomaalidaba khayr ka soo baxaaye badbaada alla nabad buuxda iyo calan bidhaam nabad bidhaamaysa badbaada alla qaran buuxa iyo nabad bidhaamaysa calankii buluukiga ahaa waa babanayaaye qof walowba baashaaduyay nagu banaanaanin badbaada alla ballankeennu waa qarannimada baylah ka ilaasha magacaashay kaas kaabuu ahaa oo runtii baarlamaanka soomaaliyeed aan ku bogaadinayay iyo madaxweynaha inay la shaqeeyaan oo aanay dhicin in maaragtay baarlamaan isku qaata kuraas oo isla dhaca oo shido iyo dhibaata ka dhex oogantaha marba magaalo looga yeedho iyo waddan looga yeedho inayna dhicin waa tii guddoomiyaha baarlamaanka buu ka hadlo uu yihi way soo dhamaatay baarlamaan iyo xukuumad isqabqabsata absolutely hahi marka ka kalena xasan sheekh maxamuud waxaa ayaan la hadlayaa kan caashoy marka markii xasan sheekh maxamuud la doortay caashoy ayaan waxaan maxaa la yidhahdaa telefoon u diray nin saaxiibkayoo shire la yidhaahdo markii muqdisho dhexdeedii lagu doortay oo maxaa la yidhahda aqlabiyada uu ku helay oo madaxweynihii hore u hambaliyeeyey shirowgabayga la iskama dhehe wow shintiriyaaye goortan shabanihiisa iyo eego shaqalkiisa oy shucaaro ii saamaxdoobaan shagax ka siiyaaye balaan sheekadan soo maqliyo faraxa ku sheego dowladnimo shidhalata dhulkii shaaci laga qaaday shibcigii islayn jiray hubkii sheele oo nacee shangaani iyo xamar weyne waa laga shirbeeyaaye isku shuban ilaa iyo qaandaalay shaacday nabadiye marka xasan sheekh maxamuud ayaan la talinayaa xasanow shareecada rabbiyo dhowra shicibkeena waa madaxweynaha xasanow shareecada rabbiyo dhowra shicibkeena shira oo iswaafaqa haddana shuura adag yeesha rag shidaarad dheer baa jira esheeda ka ilaasha rag bashaadh qabiil soo gashane sharafti weyn muuja shafataynka haw kala furin ooyay shida abuurin shir jaraa-id goortaad qabtaan hadalka shaandheeya shaydaan wasiir yaanu noqon oo sharwade muuqan shir qolladayska jiirayuu ibliis dhigin shabaag weyni marka caashi haddana waxaan u sheegayaa madaxweynaha bal ra-iisal wasaaraha aanu rabno nooca uu yahay nooca uu yahay wa garta nin shisheeye uu soo dirsaday shaqadaha u dhiibin ninkii shilimo loo tuuri karo shaqadaha u dhiibin shan boocle aan ilaahay aqoon shaqadaha u dhiibin shan wajiile toban shaar gabshada shaqadaha u dhiibin tan labaad bal aan eego qofka aan rabno nin shir raban ayaan doonaynaa hadalkii oo shiilan nacamnidaa soo shir rabtay oo in badan aa kasoo tashatay nin shir raban ayaan doonaynaa hadalkii oo shiilan nin shaqada yaqaanaan rabnaa hadalkii oo shiilan shareecada nin garanayaan rabnaa hadalkii oo shiilan oo aan arag dembiye hore u gelin oo nadiifa shaarkiisu uu cad yahay baan rabnaa weeye oo nadiifa
kale barnaamijka caweyska caawa waxaa marti igu ah abwaan xasan daahir ismaaciil weersame oo ah abwaan hal abuurkiisu uu mug weyn yahay oo degan magaalada hargeysa weersame waa hal abuure dhallinyaro ah oo ay aad u kala weyn yihiin mugga sugaantiisa iyo da-da uu jiro waraysi dheer oo aan khadka taleefonka kula yeeshay ayuu sugaan badan oo uu sameeyey kaga hadlay iyo qisooyinkooda oo ay ku jirto heesta ay dadku siyaabaha kala duwan u fasiraan ee hayraadsan ee aad toddobaadkii hore ku maqasheen barnaamijkan caweyska washington inkastoo aanan waraysiga weersame kusoo koobi karin barnaamijkan caweyska ee caawa oo keliya ayaan bal qayb idinka maqashiinaya weersame ha inoogu bilaabo bal xilligii uu dareemay in uu sugaanta samayn karo weersame kolley iyo hal abuurku de waa wax la xidhiidha u nolosha bulshadaad la nooshahay dabcan kamana baxsanaa waxau mar kasta salka ku hayaa uun bulshadaad la nooshahay kolba waayaha ay ku jiraan uunbu isaguna ka falceliyaa kolka hal abuurkayguna dabcan wuxuu la xidhiidhaa uun nolosha dadkaan la noolahay waa gartay marka goormay kugu dhalatay ama sidaadaba aad dareentay inaad tahay bal nin heesaha samayn kara oo dareenkiisa iyo kan bulshada ula nool yahayba cabiri kara markii ugu horreysay anigugaan wax uriyey waxay ahayd kun sagaal boqol iyo sideed iyo sagaashankii waktigaasi oo aan ku jiray aan ka soo baxay intermediate-ka oo aan gelayo dugsiga sare ayay ahayd markii ugu horreysay ee aan wax sameeyey ilaa muddadii intaa ka dambeysayna waxau ahaa un halabuurku wax muxuu ahaa aan ku dhex jiro oo aan i ahayn mihnab laakiinse aan i ah wax hobbiya oo aan jecelahay marka cid aad kaga dayanaysay ama aad ku raad joogtay miyaa jirtay mise adunbaa dareenkaas uu si gaara kugu dhashay yacni ma xagga cid aan ka hidaystay mise cid dee sugaanyahano kale oo anigu de aan iyaga raadkooda maray labadaba kolley dabcan waxa aan hayaa in aniga awoogay hooyaday dhalay nin sheekha buu ahaa laakiinse waktiyada qaar u sugaa uu samayn jiray gabayga waa gartay dadka soomaalidiina dadka soomaalidiina inta badan horta sugaantu soomaalida waxay u tahay waa wax lagu yaqaano oo ay caan ku tahay meelu kaa soo galaba kolley muxuu haaye hirirtigu meelunbu kaa soo gelayaa waanay jiraan kolley mar qofku marka uu wax kastoo aad ku jirto cid baa jirta aad ku taagan tahay oo qof baa jira dad baa jira garbahaaga garbahooda aad ku taagan tahay si aad adigu u hinqato oo muxuu haaye madaxaad kor ula kacdo qof kastoo sugaanyahanina kolka hore waxa u caadaa inuu inuu hayo xogta iyo sugaanta dadka kale ay tiriyeen dabeetana marka jacaylka taasuu ku gala sugaanta dadka qof markaad jeceshahay inaad wax samayso kolka hore waxaa ku gelaya jacaylka wixii hore loo sameeyey waa gartay kolkaa intaanad kolka intaanad adigu waxbaba samayn muddo waxaa jiraysa aad kusii dhex jiraysa inaad sugaantii dadkii kaa horreeyey aad egeegto ood ka hesho aad ka hesho dabcan haa marka waxaan kugu abuuran iyo kugu soo jiro markaan si gaara u bartilmaameedsado ma sugaanta dhinaca jacaylkaba adigu si gaara kuu soo jiidan jirta mise kuwa guud ee ama wadaniyada ka hadla ama dhinaca diimaha kuwa adiga sida gaarkaa kuu taaban jiray may dhammaan sugaan oo dhami aniga macnooyii samayn jirtay wuxuu doona ha ka hadlo ama jacayl ha ka hadlo ama wadani ha ka hadlo ama ha ka hadlo wax kaloo xikmada oo nolosha dadka quseeya dhammaan sugaan oo dhan dadka sugaanta ay tiriyaan oo dhan wwa waa jeclaa ama sugaantu tu kalaasiga ha ahaato oo tii sooyaalka ahayd ee gumaysiga ka hor dadku tirinaya ha ahaato ama tu imika waktigan mucaasirkaa ama moodaranka la yidhaahde casrigaa la socoto ha ahaato dhammaan waan gabay iyo geeraar iyo hees la qaadayo iyo hees dhaqameed kale intaba waa iska jeclaa inaan iska dhegeysto ama aan akriyo marka ma xusuusan kartaa waktigii ama xilligii adiga oo jooga ay kugu dhalatay bal inaad qalin qaadato ama maskaxdaada ay qadar ku mashquusho in ay wax isku aadiso markaa wax macna le ka soo saarto maalin maalmaha ka mida waxaan xasuustaa waktigaas aanu ka soo baxanay enayd ay aan intermediate-ka iskuolka dhameeyey dugsiga dhexe ee aan secondariga geliyey anigoo gebeli jooga ayaa waxaanu kulanay nimanu lod aanu ahayn oo la odhan jiray cabdiraxmaan ma maxamed macalin xasan baas bay dadku u yaqaanaan oo abwaana dabeetana isagoo ereye samaynaya ayaan arkay dabeetana waxaan ku uri ma adigaa sameeyey haa dabeeta markuu igu iri anna waxaan ku uri aniguna waan samayn karaa hay dabeetana wuxuu igu uri wuxuu igu uri uun bal hoo qalinkan oo bal isku day inaad samayso waa gartay dabeetana waan sameeyey marka inta ereyada aad aanan u gudbin maxaad markiiba aad u go-aansatay in haddii hebel sameeyey saaxiibka adiguna aad samayn karto waxay aan u go-aansaday wax waanu la kala dhuumanayno anagu ma labadayadu wax isku sheegin laakiinse in badan rafiiq waanu ahayn haye dabeetana qof waxaa jira ku dhiiri geliya waxaan kolka hore waxaad uhaysataa inuu yahay waxaan la samayn karin haye laakiinse adiga wuu kugu jiraa waxaan sababta keenaysa inaad shaygan jeclaatahay waxa weeyaan in waxaan adiga kugu jiro kolka horeba waa gartay dabeeta markaad aragto qof kula mida oo isagii samaynayaba haddaad uhaysato waxaan inuu wax weyn yahay markaad aragto qof kula lada oo samaynaya dabcan adna waxaa kugu dhalanaysa miyaad adna samaysid oo kale
waa gartay marka ereyada markaas aad samaysay xilligaas maxay ahaayeen ma xasuusto iminka laakiinse waayaha adduunka iyo waktiga iskuraayaa wadnahayga lulayo oo igu waabay meel maran weligeed naftayduna waxay doonta un baan wacyigeeda yeelaa wareerka iyo qaladkuna waa qoraal ilaah oon weecweecanayno ereyo noocaasiyay ahaayeen marka mehees ahaan baa loo qaaday mise gabay ahaan baad u tirisay maye cidina may qaadin laakiinse waa wixii ugu horreeyen sameeyey ayuu ahaa inkastoo imika wixii ugu horreeyen sameeyey waktiyadii hore ay intoodii badnayd lumeen haddana muxuu ahaaye intaa waan sii xasuusnahay intaa markaa maxaa markiiba kaasoo tuuray oo inaad ah, ku dhawaaqda kaa keenay wallaahi ma garanayo inta badan waxaa la yidhaha sugaantu waxay lugta ku haysaa horta kelmadda af carabiga ee shicir waa dareene moogtahay ha waana waxa ugu qotada dheer ee qofka bini aadamka uu dareen kusoo bandhigo aad iyo aad inta badana dareen way ku timaadaa laakiinse waxay ahayd wax qalin baan qaaday dabeetana waan qorqoray muddo waan ku dul fikiray dabeetana halkaasay la martay laakiinse ma garanayo sabab baan halkaa uga bilaabay maxaa kuu xigay waxaan dhigay secondarigan ku jiray maalin maalmaha ka mida waxaa dhacay in uu noo yimi muxuu ahaa abwaanka weyn maxamed xaashi dhamac gaariye oo aan aada u salaamayo oo iminka norway jooga dabeetana waxa uu la socday inama dhalinyara anigu tim cadde secondary school baan waktigaa ku jiray gadiley waxaa la socday niman dhalinyara ah oo iyaguna gabyaya dabeetana wuxuu ku raad joogo la raadinayay dad lacalla hadday dadkanu marka dee meesha ay ka baxaan adduunyada kolba inbaa dhimanaysa oo in kalea soo bedelayse cid dadkii sugaanta gacanta ku hayay bedeshaa dabeeta maalintii baa lanoo abaabulay aniga iyo baas ninkaasu saaxiibka ahaya abwaankaa iyo iyo inta iyadii kale gebiyeysay inaanu annaguna xafladii laysugu yimi aanu gabaye ka jeedino dabeetana sidii baanu gabaye uga jeedinay waxay noqotay in dadkii ay nagu bartaan inaan waxsa samaynano dabeetana markii dambe akademiyadii nabadda iyo horumarinta oo ay iskaashanayaan wasaaradda waxbarashada ee somaliland ayaa tartanna qabatay oo saddex tartan oo kala duwan ku qabatay magaalada hargeysa dabeetana tartanadii baan sidii kaga qayb galay dabeetana halkaasi ay ahayd halkii ugu horreysan kasoo baxay waarsamo marka Ah.
aan marka aan hadda intaanan waraysigan duubin ah, ka hor waxaan aad u baarbaaray aan bal youtube-ka iyo websaadada aan aad uga raadinayay heesaha adigu aad samaysay marka heese fara badan ayaa markiiba iisoo booday haddaan mid ka mida ku maqashiyo adunbaa ii xaqiijin doonee bal tan ila dhegeyso
inkastoo nabdiga iyo niyadayda kugu qoray inkastoo kunaajo kugu soo noqnoqon jiray inkastoo nabdiga iyo niyadayda kugu qoray inkastoo kunaajo kugu soo noqnoqon jiray haye waarsame
ahey waan garanayaa heesta anaa le heesta nabadiina la yidhaha magaceeda wow aad baan ugu faraxsanahay horta in heestu heestaadii noqotay iyo fanaanka qaadaya oo cawaale aadan inuu yahay umale Cawaale.
waa gartay marka bal heestan ee, intaanan qadar kasii dhegaysan annaga iyo dhegaystayaashaba qisadeed wax ma naga xasuusin kartaa
kolley de waxyaabaha horta heestaas waa hees aniga i qusaysaa waa gartay qofka bini aadamkii iska dareena badan yaho waqtiyada qaar baa dee u jacayl iskaga dhacaa aad iyo aad dabeetana heestaas waa hees wakti anigu xaaladaa ay ka hadlaysaan ku jiraan isku dabiibay un bay ahayd
dhakhtarka aye dhakhtarkii baad ka Kolka dhigatay arintaas anigu- ha ha waan ku nafisay anigaa isaga nafisay waa gartay halkaasaan malaha kaga haraynaa marka dabcan waxay la tahay de kolley inaan dhawro muxuu haaye kolley haddii heestu dad baa jira aniga iyo dee ay cid ayna dhex martay baa ta- jirtaa waa gartay kolka anigoo dadka xuquuqdoodii dhawraya kolley ma jecel inaan qisadeedii imika taataabto laakiinse in aniga qusaysay un baan imika de sheegi karaa waa gartay laakiin waa la dhegaysan karaa soo maaha dabcan haa hey waayaan qadar ka dhagaysana marka
markii aad nasteexiyo naxariisba goyse naftu kaa galgalatay naftu kaa galgalatay markii aad nasteexiyo naxariisba goyse naftu kaa galgalatay ahay kaa galgalatay adigoo nacaybiyo dhaxmiyaanu igu jirin naso waan ku daaye adigoo nacaybiyo dhaxmiyaanu igu jirin naso waan ku daaye nabsigaygu kuma helo
heestaasi nabaaddiino ayaan ku soo koobayaa qaybtan caawa ah ee waraysiga ah abwaan xasan daahir ismaaciil weersame toddobaadka soo socda ayaan sidoo kale qayb kale idinka maqashiin doonaa intii uu wakhtigu noo oggolaado haddii alla idmo inta ka horraysa waxaannu isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo haddiyaan naruuriyo shalay idhina qaa tahay maantana nalba tahay yanoodka aragtida haddiyaan naruuriyo shalay idhina qaa tahay maantana nalba tahay yanoodka aragtida nasab qaaliya tahay qofna fooquraa tahay halkaadna aga dheer tahay halkaadna aga dheer tahay nasab qaaliya tahay qofna fooquraa tahay halkaadna aga dheer tahay adiguna aga dheer tahay adigoo nacaybiyo dhaxliyaanu igu jirin nasoo waan ku daaye adigoo nacaybiyo dhaxliyaanu igu jirin nasoo waan ku daaye nabsigaygu kuma hiro ninxun eeba kuma bado nabadgiino inan yahay koley adigoo nacaybiyo naxliyaanu igu jirin nasoo waan ku daaye adigoo nacaybiyo naxliyaanu igu jirin nasoo waan ku daaye nabsigaygu kuma helo nin xun eeba kuma bado nabadiido inan yahay koley koley nooli kulante nabadiido inan yahay koley koley nooli